بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذكر xus ama wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waqti najaynaakum aan idin badbaadinay min aali fircawna fircoon ehelkiisa aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaal ay yihiin kuwa idin dhedhansiinaya suu alcadaabi cadaabka kiisa xun yudabixuuna ay yihiin kuwa gowracaya abnaa'akum wiilashiinna wayastaxyuuna kana sheexaya oo nolosha ku baaqi yeelaya nisaa'akum gabdhihiinna wa fii daalikum balaa-un min rabbikum cadiim darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda afartan iyo sagaalaad ee suuratulbaqara waxaan kusoo guda jirnay qisadii ku saabsaneed reer banu israa'iil iyo sheekooyinkoodii iyo waxyaabihii xumaanaha ay ku dhaqmaayeen iyo waxyaabo fara badan oo la xusuusinayo dadka hadda markaas joogay oo reer banu israa'iila oo nicmooyin hoo ilaahay aabbayaashooda u galay waid najaynaakum wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti najaynaakum aan idin badbaadinay min aali fircawna fircoon ehelkiisa yasuumuunakum xaal ay yihiin kuwa idin dhansiinaya suu alcadaabi cadaabka kiisa xun yudabixuuna waxay ahayn kuwa gowraca abnaa'akum wiilashiina wayastaxyuuna nisaa'akum reer banu israa'iil meelihii ay deegaan ahaan soo mareen waxaa ka mid ahaa masar masarna waxaa xakumayey fircoon boqor walbo masar xakumana fircoona la dhihi jiray xilligaas marka nabi muuse lasoo diraya calayhi salaatu wasalaam ninkii masar nin xakuma ninkii ugu xumaayaa soo maray ninkii kufrigiisa ee gaalnimadiisu ay gaartay inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin hayri ana rabbukum alaclaa ayaa xakumay ilaah aan aniga ahayn idinma ogi rabbigiina sarreeya oo la sheegaana waa aniga ninkii yidhi oo rabbinimada sheegta reer banu israa'iilna waxbay ka deganaayeen magaaladaas masar sababtay ku degeenna mu'arikiinta iyo dadka taariikhdu waxay sheegaan inay tahay nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam sababtiis nebi yuusuf sababtiis nebi yuusufaa marka hore tegey oo meesha la geeyey markii wiilashii la dhashay ay godka ku rideen ayaa safarey socotaahi ay godkii ceelkii kala baxeen kadibna waxay u geeyeen safar iyo safar safar ahaan iyo badeec ahaan asagoo ahy waxay geeyeen masar masara laga gatay halkaasuu joogi jiray waagii dambena waxuu ka noqday meeshii boqor uu ka noqday asagoo boqor aha waxaa u guuray oo u tegey meeshii ugu tegey aabbihiis iyo walaalihiis godka ku riday aa meesha ugu tegey kadibna halkaasaa reer banu israa'iil ku tarmeen dhibaatooyin fara badana marka lasoo marsiiyey waxyaabaha culimmadu sheegaan waxaa ka mid a waxay dhahaan dhibaatooyinkan waxyaabaha sababay waxaa ka mid ahaa fircoonaa riyooday markaasuu wuxuu ku riyooday dab dhinaca shaam ka yimid oo magaalada masar soo galaya dalka masar ee reer banu israa'iilna daynaya qibdiyiintana baabi'inaya marka wuxuu u tegey nin falaanfullooba iyo niman falaanfullaah sixirruwye ah wuxuu weydiiyey arrintaasi waxba wax ka weydiiyey waxay dhaheen waxaa kugu soo socota khatar mulkigaaday boqortooyadaaduna waa uu dhammaan rabaa waa gabagaboobi rabaa waxaana uu sababsan rabaa mulkigaada iyo boqortooyadaadu waxay sababsan rabaan wiil ama nin ka dhala doona reer banu israa'iil kadib go-aan wuxuu ku qaatay fircoon qof walba iyo canug walba oo reer banu israa'iil ka dhasha oo wiil ah in qoorta laga gooyo gabdhahana la iska dhaaf markaasu wuxuu la hadlay umulasooyinkii wuxuu yidhi canug walbood aragtaan ha lasoo sheego waa la biraynaaha oo wiil ah waana noo imaan doontaa haddi la yidhaha suuratulqasas in xilliyadii wiilasha la biraynayo ou dhashay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo sida ilahay uu ku badbaadisay nabi muuse ilaahay marka wuxuu yidhi waid najaynaakum wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waqti najaynaakum aan idinka badbaadinay min aali fircawna fircoon ehelkiisii fircoon iyo asxaabtiisii qibdiyiinta aha xilli aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaal ay yihiin fircoon iyo ehelkiisu kuwa adinka idin dhadhansiiya suu'a alcadaabi cadaabkiisa ugu xun oo ugu daran idin dhadhansiiya waa maxay cadaabkaasu waxay ahaayeen yudabixuuna way gowracayaan abnaa'akum wiilashiina way biraynayaan way dilayaan markay dhashaanba wayastaxyuuna waana baaqi yeelayaan nisaa'akum gabdhihiinana waa baaqi yeelayaan gabdhaha way ka leexanayaan si gabdhuhu ugu shaqeeyaan ilahay marka wuxuu yidhi wa fii daalikum kiinaas balaa-un min rabbikum ayaa ku sugan balaa-un wa balaa-un ayaa fii daalikum kiinaas ku sugan waay fii daalikum waa jaarulmajruurku waa khabar muqadam ah balaa-ana laba fasir ba waa lagu fasiraa labada fasiroo lagu fasiro mid waa nicmo midna waa imtixaan iyo dhibaato daalikumna ismu ishaaraha hadba meela loo celinaa bilaa hadba markii fasir fasiradaas ka mida lagu fasiraba meel gaaraha loo celinaa haddii balaa-a lagu fasiro nicmo lagu fasiro waxaa leeyahay wa fii daalikum injaa-a iyo badbaadinta loo celinaa waid najaynaakum min aali fircoon soo lama dhih wa fii daalikum badbaadintiinaas balaa-un nicmo ayaa ku sugan badbaadintaas laydin badbaadiyo fircoon laydinka badbaadiyey oo min rabbikum nicmadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay oo cadiiman weyn haddii balaa lagu fasiro imtixaan iyo dhibaatana waxaa leeyahy wa fii daalikum ciqaabtaas laydin marsiiyey oo ilmihiinna in la birbireeyo la goorgowraco wiilashiinna ahna kiinaas waxaa ku dhex sugan balaa-un imtixaan iyo dhibaato oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaato cadiiman weyn oo laydinku ciqaabaaya waid faraqnaa wadkuruu xusuusta id reer banu israa'iilow id waqti faraqnaa aan kala geynay oon kala dhambalnay bikum ay bisababikum adinka sababtiin albaxra badda oo fa anjaynaakum aan idin badbaadinay oo waaraqnaa aan hafinnay oo aan maashaynay aala fircawna fircoon ehelkiisa walxaal antum tanduruuna aad tihiin kuwa fiirinaayo daawanaya reer banu israa'iil waxay dhibaatoodaanba oo dhibaatadaas ku jiraan ilaahay subxaanahu watacala wuxuu ka soo saaray nabi muuse iyo nabi haaruun xilliyadii dadka la biraynaya nabi muuse dhashay ilaahay waa badbaadshay waxaana lagu badbaadiyey gurigii fircoona lagu badbaadiyey sida noo imaan doonta kadib markuu koroo weynaadana oo ka tegey meeshii fircoon uu xukumayey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku soo dejiyey ama uu ka dhigay rasuul nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam wuxuu soo laabtay isagoo rasuula qisooyinku ayagoo faahfaahsanay noo imaan doonaan haddii aan la yidhaahdo kadibna meeshii waxaa ka dhacay dood iyo hadal iyo dacwo nabi muuse uu ku gutay fircoon iyo qoonkiisii iyo doodo fara badana ka dhacay markii u dambeydana nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam iyo reer banu israa'iil habeen madoobay ka guureeyeen magaalada masar subaxii waagu markuu baryey oo reer banu israa'iil la waayana fircoon wuxuu raadsaday ciidamadiisii ciidamadii uu isku dabaritay kadibna raadkoodii uu qaaday wuxuu raadkooda ku socdaba markii dambe reer banu israa'iil waxay ku tageen ayagoo socda oo nabi muuse nabi haaruunna ay la socdaan baddiyaa celiday baddi markay ku tageen gadaashoodana waxaa ka yimid ciidankii tirada badnaa oo mahiigaanka ahaa yuuga iyo maayuuga ahaa oo fircoon uu hogaaminayay oo fardoolayda u badnaa kadib markii saasu dhacdana ilaahi subxaana watacaala nabi muuse wuxuu amray inuu usha ku dhufto ushiisa uu badda ku dhufto ushiisa uu baddii ku dhuftay laba iyo toban wadaa baddii ka dilaacday laba iyo toban qabiilay ahaayeena qabiil walbaa wadda u qaado ku dhacay wadooyin ka mid a wadooyinkaas waddo ka mid a ayuu ku dhacay markii wadooyinkaas ay qaadeen badda ilaahay uu ka bixiyey subxaana wa tacaala biyuhuna waddo walba ay dhinacyada ay ka xigaan sidii buuro oo kale ayaa fircoon iyo qoomkiisiina waxay isdheheen say iyagoo biyaha u mareen idinkuna biyaha u mara badii ay laftikooda soo galeen markii ilaahi subxaana wa tacaala uu ka dhameey ka dhameeyo ka idlaadeen reer banu israa'iil badda oo kii u dambeeyey oo badda ka gudbay fircoon iyo asxaabtiisiina ay badda ku soo aruureen aa ilaahay badda amar siiyey markaasaa sideedii hore inay noqoto amar lagu siiyey meeshaas waxaa ku halaagsamay fircoon iyo qoomkiisii iyo ciidankiisii iyo saldanadiisii iyo boqortooyadiisii meeshaasay ku burburtay reer banu israa'iilna waa daawanayaan ilaa markii dambe lagu qanciyay reer banu israa'iil inta ay qanci waayeen oo ay ku qanci waayeen fircoonkii intaas waddanka xukumayo dhibaatadaasoo dhan u geysan jiray aad dhintay xoogaa waa la cuslaata gumaysigu hadduu kaa bato marka u dambeyda caqligaadu anka waxbaa gaaraya ilaa markii dambe lagu qanciyey in fircoon la tusay oo meydkiisa baddu ay soo tuftay waayahay ilaahay marka wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti faraqnaa aan kala dhambalnay oon dilaacinay bikum adinka sababtiin albaxra badda aan u dilaacina saaad u martaan oo fa anjaynaakum aan idin badbaadino fircoon iyo asxaabtiisa idinka badbaadina oo waaraqnaa aan maashaynay oo aan hafinay oo biyo aan ku qariqnay aala fircawna fircoon ehelkiisii oo fircoon kow ka yah walxaal antum idinkuna tanduruuna aad daawanaysaanood arkaydaan sida loo halaagayo nicmadaas ilahay u idin galay ilahay uga shukriye oo ilaahii nicmadaas idiin galay keligii caabuda rasuulka uu soo diro maxamedoo idin dhex joogana rumeeyoo raaca waid waacadna wadkuruu xusuusta id waacadna id waqti waacadna aan la ballanay muuse nabi muuse arbaciina leylatan afartan habeen uma intaa kabacdina ittakhadtum aad ka yeelateen alcijla cijligii iyo dibigii ilaahan aad ka yeelateen min bacdihi tegitaankiisii kadib walxaal antum daalimuuna atiin kuwa daalimiin ah uma intaa kadibna cafownaa cankum waa iska kiin cafinay min bacdi daalika lacalakum tashkuruun nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam markii uu badda isagay reer banu israiil ka gudbeen kadib ayaa waxaa loo ballan qaaday kitaabkii towraadaha in la siinayo nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam markii hore soddon maalmooda loo qabta waxaa la soddon maalmood kadibaa kitaabka towraada lagu siinaa meesha meel hiblaa imaaw oo ilaahay subxaana wa tacaala oo kugula hadlo soddonkii haddana waxaa loogu sii daray toban maalmood waa noo imaan doontaa afartanay isku noqotay afartankaas kadib kitaabka towraada in la siinaa ayaa loo ballan qaaday waa uu tegey marka nabi muuse caleyhi salaam meeshii ilaahay kula ballamay uu aaday si kitaabkii towraadaha loo soo siiyo intuu maqnaa ayaa waxaa fidneeyey sida noo imaan doonto suuratu daha noogu imaan doonta haddii a la yidhaahdo waxaa fidneeyey nin saamiri la yidhaahdo qoomkii reer banu israa'iil iyo qoomkii nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam in badan oo ka mid a dahabyadii iyo wixii ay wateen oo ay awal hore ka soo qaateen qibdiyiintii ay ka soo qaateen iyo fircoon iyo qoomkiisii ayuu soo aruuriya yidhi kadibna wuxuu k- ka sameeyey wax sanam ah oo qaabkii dibi u yaalla ayuu ka sameeyey markaasuu yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya ilaahiinii ilaahay muuseba waa kan muusena wuxuu ku maqan yahay lumitaan oo tiihow ku dhacay oo waa lunsan yahay oo waa u weysan yahay markaasay wada caabudeen in badan oo ka mid a dibigay caabudeen muuse markii dambe uu soo laabtay wuxuu u yimid iyadoo dibigii lagu ag xatarayaha oo dibigii la caabudaha u yimid ilaahay marka wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waqti waacadnaa aan la ballannay muusaa nabi muuse arbaciina leylata ay itmaama arbaciina leylatan afartan habeen dhammaystirkood waqti aan kula ballannay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam afartankaas markuu dhammaystirana inaan towraad siinayna aan kula ballannay uma intaa kadibna ittakhadtum aad ka yeelateen alcijla dibigii aad ka yeelateen ilaahan aad ka yeelateen labadii mafcuul oo ittakhada mid ka midu waa alcijla kii koobaad waaye kii labaadna waa xadfan yahay oo ilaahana loo soo qadaraa uma intaa kabacdina ittakhadtum aad ka yeelateen alcijla dibigii ilaahan aad ka yeelateen min bacdihi nebi muuse tegitaankiisii kadib walxaal antum idinku daalimuuna aad daalimiintihiinoo naftiinna aad dulmideen ood kufriya gaalnimo ku dhacdeen uma intaa kadibna cafownaa cankum waa iska kiin cafinay min bacdi daalika intaas kadib oo saas markaad samaydeen kadib cafisaa ka dambeeyey lacalakum tashkuruuna likay tashkuruu saad ilaahay subxaanahu watacaala wixii nicmooyinoo uu idiin galay aad uga shukridaan qaabka cafisku ku yimidna waa noo imaan doona haddii alayidhaah waid aataynaa muusa alkitaaba walfurqaana lacalakum tahtaduun wadkuruu xusuusta id waqti aataynaa aan siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa iyo walfurqaana furqaanka iyo kitaabkii xaqay baadilka lagu kala saaraayo xaqay baadilka kala saaraayey lacalakum tahtaduuna ay likay tahtaduu saad ugu hanuuntaan axkaamta iyo diinta ku taalla nicmooyinkii ilahay uu idiin galay waxaa ka mid a kitaabkii towraad ahay oo ilaahay uu gacantiisa ku qoray oo nabi muuse la soo siiyey wadkuruu xusuusta id waqti aataynaa aan siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabka aan siinay iyo walfurqaana kitaabkii furqaanka ahaa oo xaqaya baadil kala saaraya lacalakum tahtaduuna likay tahtaduuna si aad u hanuuntaan waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum alcijla fatuubuu ilaa baari'ikum wadkuruu xusuusta sidoo kale reer banu israa'iilow id waqti qaala uu yidhi muusa nabi muuse liqowmihi qowmkiisi oo u yidhi reer banu israa'iil ahaa yaa qowmi qowmkaygiiyo markuu soo laabtay inakum adinku dalamtum waxaad dulmideen anfusakum nafyaashiinna biitikhaadikum alcijla ka yeelashadiinna dibiga aad ka yeelateen ilaahanaad ku dulmideen nafyaashiinna ee fatuubuu u tooba keena ilaa baari'ikum kii adinka idin abuuray u tooba keena faqtuluu dila anfusakum nafyaashiinna daalikum kiinaasaa khayrun lakum adinka idin khayr badan cinda baari'ikum allihii idin abuuray agtiisa fataaba calaykum alla waa idinka tooba aqbalay innahu huwa atawaabu raxiim nabi muuse calayhi salaam markuu soo laabtay ayagoo reer banu israa'iil in badanoo ka miduhu ay dibi caabudayaan oo ilaahay waaye ay leeyihiin oo iba iloobeenba wixii wacdiyo waano oo nebi muuse calayhi salaatu wasalaam oo wacdi jiray nabi haaruunna uu hadda la dhex joogo ayba iska iloobeen nicmooyinkii ilaahay subxaana wa tacaala uu u galay oo midda hadda qoyan oo badbaadadii laga badbaadiyey fircoon iyo qoomkiisii ay ka mid tahay ay iska iloobeen oo inay ilaahay uga shukriyaan ay ka tageen oo ay ku bedesheen arrintaas inay dibi caabudaan markii uu u yimid nabi muuse calayhi salaatu wasalaam waa uu xanaaqay kadibna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u waxyooday nebi muuse inuu saatan yidhaahdo waxaa la yidhi khaladaad ku dhacdeen khaladkii si towbada aad ka tooba keenaydaan laydinkaga aqbalo toobadiinnu waa inaad isdishaan waxa isdilaana waa maxay qof walbaahu inay nafteeda disha maahanayn horta waxa la dilaahi waa intii dibiga caabude intaan dibiga caabudin dil ma mudna intii dibiga caabudana macnaheedu maaha in qof walboo ka miduhu oo isagu isdilaayo qof in nafteeda i disha loo ogolyahay ma jirto waa bil ijmaace mufasiriintu waa isku waafaqsan yihiin in qof walba oo ayaga ka miduhu uusan naftiisa dilaynin laakiin waxa wax dilaayey waa kuwii aan dibiga caabudin waxayna dilaayeen kuwii dibiga caabuday dilaayeen kuwa dibiga caabudana gacmahay laabanayaanoo ma dagaalamayaan markaasaa qoorta laga guraa saas yeelaa la yidhi toobadiinnu waa saase toobadiinnu saasay ku xidhan tahay sidii yeeleen waa seeftaa laga aslay qoladii aan dibiga caabudina waxay layda qoladii dibiga caabuday wax badan markii laga laayay a ilaahi subxaanahu watacaala toobadii ka aqbalay waana la kala joojiyey intii hore u dhimata maahana nin kale yaan la dilina la yidhi ilaahay marka wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waqti qaala muusa nabi muuse uu yidhi liqowmihi qoomkiisii reer banu israa'iilaha yaa qowmi qoomkaygiyo innakum adinku dalamtum waxaad dulmideen anfusakum nafyaashiinna biitikhaadikum waxaad ku dulmideen biitikhaadikum alcijla ka yeelashadiinna dibiga aad ka yeelateen ood ka dhigateen ilaahan aad ka dhigateen ee fatuubuu u tooba keena ilaa baari'ikum allihii abuurkiina bilaabo oo idin abuuray u tooba keena faqtuluu oo dila anfusakum nafiyaashiina daalikum kiinaas oo nafiyaashiina inaad dishaan ah oo kuwaan dibiga caabudin ay laayaan kuwii dibiga caabuday ayaa khayrun lakum adinka idin khayr badan cinda baari'ikum rabbigiin iyo allihii idin abuuray agtiisa idin khayr badane saas yeela waxaa lasoo qadaraa oo facaltum maa amarakum rabbukum ood kadibna samaydeen wixii rabbigiin idin amray oo fataaba uu idinka tooba aqbalay calaykum dushiinna ilaahay xusuusta xilligaas innahu ilaahay huwa tawaabu waa midka tooba aqbalka badan alraxiimu oo naxariista badan hadeerna ilaahay u tooba keena oo nabiga raaca nabi maxamed calayhi salaam waid qultum yaa muusaa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan faakhadatkum asaaciqatu wa antum tanduruun waxyaabihii xumaanada ahaa oo reer banu israiil ay ku sifeysnaayeen ayaa sheegoodii la sii wadaa waxyaabahaas marka waxaa ka mid ah arrinta meeshaan ilaahay uu ku sheegay nabi muuse markii uu aadayay meesha ilaahay uu nabi muuse kula hadlo ayaa waxaa raacay toddobaatan nin oo qoomkiisa ka mid ah oo odayaashii qoomka ah toddobaatankii waxay soo dhegeysteen hadalkii ilaahay ay maqleen hadalkii ilaahay markay maqleen ay ku qanci waayeen maqlidii hadalkii ilaahay keliya ku kalsoonaa waayeen markaase waxay dhaheen maqal keliya wax ku qaada mayna aan hadal ilaahay maqalnee waxaan rabnaa allaha warramaa in nala tuso aan rabnahay dhe ilaahay wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta id waqti qultum aad dhahdeen reer banu israa'iilow yaa muusaa muusow lan nu'mina ma rumaynayno laka adiga kuu rumay mayno waxa aad sheegayso xataa nara allaaha ilaa aan alla ka aragno jahratan si toosoo cad aan alla uga aragno jahratan si caddaan ah ilaa aan alla uga aragno alla uu iskaana tuso ma ku rumaynayno fa akhadadkum ay idin qabatay markaas assaaciqatu saaciqadii saaciqadii waa qaylo culamada qaar waxay dhahan qaylada waxaa la socday maadaama saaciqadu asalkeedu ay biriiqda tahay waxaa la socday kulaylaa la socday dabaa la socday qaarna mawdkaa laga wadahay dhehen sida xooga badan waa in lagu fasiro saaciqada qaylo waa lagu qayliyey fa akhadadkum ay idin qabatay markaas assaaciqatu qayladii waa lagu qaylishay malagaa ku qaylishay markaasay wada le-deen walxaal antum tanduruuna aad tihiinna kuwa fiirinaya xaalka saaciqo waa lagu qayliyey qayladii markii lagu qayliyena waa ay le-deen marka waxa ay fiirinayaan waa maxay waxay dhahan culamada qaar markay le-anayeen hal mar ma wada le-ano naftu kama bixine qayb qaybaa naftu uga baxday marka qolo walbahu qolada kale markay dhimanaysay arkiis qolo walbahu markay qolada ka horeyda ay dhimanayso naftu ka baxayso ayay isku jeedaayeen iyagoo isku jeedo qoloba qolada ka horeyda naftu ka baxe ay fiirsanayso ayaa naftii ka baxday haddii saaciiqada dab laga dhigo iyo wax lamidana qayb dhinacu kasoo bilaabay dabku dhinacaas markii uu baabi'inaya dabku ayaa kuwa kala daawanayay wadkuruu xusuusta id waqti qultum aad tidhahdeen yaa muusaa nabi muuse ow lan nu'mina ma rumaynayno laka adiga kuu rumaymayno xataa nara allaha ilaa aan alla ka aragno jahratan si cad oo muuqata aan alla u aragno fa akhadadkum ay idin qabatay assaaciqatu saaciqadii iyo qayladii walxaal antum tanduruuna aatiin kuwa fiirinaya uma intaa kadibna bacadnaakum aan idin soo saarnay min bacdi mowtikum mowdkiina geeridiina kadib lacallakum tashkuruuna ay likay tashkuruu markay leedeen ilaahay waxaa nabi muuse baryo wuxuu yidhi ilaahayow haddaad doonto mar horaad lay laheed laakiin haddeertaan reer banu israiil waxaan ugu laabta maaqan waxaan u sheega maaqan haddaan u laabto toddobaatankii oday oo odayaashooda ahaa oo haddeertaan aniga isoo raaco meesha aan rabay inaan ku qanciyo maqashiinta la maqashiinayo hadalkaada haddii aan toddobaatankii anoo ka socda aan tago ilaahayow reer banu israiilna aad taqaano maxaa ka dhici doona meeshaas waay kadibna ilaahi subxaana wa tacaala waa uu soo nooleeyey toddobaatankiiba ilahay marka wuxuu yidhi uma bacadnaakum kadibna aadin soo saarnay min bacdi mowtikum geeridiina kadib yani idin soo saarnay waxa laga wadaa aan idin noolaynay lacalakum tashkuruuna likay tashkuruuna saad allah ugu shukriyaan subxaana wa tacaala xusuusta nicmooyinkaas allah uu idiin galay iyo waxaas madax adaygood la timaadeen iyo waxaad dhibab geysateen iyo sida ilahay idiin cafi jiray subxaana wa tacaala wadallalnaa waan harinay calaykum dushiina alghamaama hamaamka iyo daruurta caadka wa anzalnaa waa dejinay calaykum dushiina almanna manigiyaan ku dejinay iyo wasalwa iyo salwihii kuluu cuna min ayibaati maa kii kiisa wan wanaagsan ka cuna rasaqnaakum aa idinku arsaaqnay wamaa dalamuunaa namana isa dulmin walaakiinse kaanuu waxay ahaadeen anfusahum yadlimuuna nafafiyaashooda kuwa dulmiya ayay ahaayeen nicmooyinkii kale oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u galay reer banu israa'iilna waxaa ka mid ahaa in ilaahay daruuro iyo caad qoraxda ka hariya oo ilaahay subxaana wa tacaala u sakhiray xilligaasuna saas ilaahay subxaana wa tacaala u sameeyey waxaa lagu sheegaa xilliga ay tiiha ku dhaceen tiihuna waa noo imaan doonaa oo baytilmaqdisa ilahay wuxuu yidhi gala oo gaalada joogta ka xoreeya kadibna way dhaqaaqi diideen oo way aadi diideen ilaahay subxaana wa tacaala afartan sano ku salladay oo ay wareersan yihiin meelay ka tageen iyo meelay u socdaan iyo meelay yimaadeen iyo meelay kasii jeedaan iyo meelay kusii jeedaan ayay aqoo waayeen wareera alla ku rida saaka meesha ka tagaanay fiidkii soo istaagayeen ciiwanka warqabi markay saas u wareereen waxayse xoola dhaqan karin oo aysa adduunye ka shaqaysan karin a ilaahay subxaanahu wa tacaala markii qoraxdu ku kullaatay a waxaa loo soo sakhiray daruuro iyo caad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay in qoraxda looga walambeeyo oo qoraxda looga hariyo sidoo kale waxaa loo sakhiray oo loo sahlay maadaama dad shaqaysan kara aysan ahayn dadku dad iska wareersan oo iska tiih iskaga jiro iska guurguuraho iska daba warwareega ay yihiin waxaa loo soo sakhiray waxyaabo ay cunno ka dhigtaan waxa la yidhahdo almanu iyo waxa la yidhahdo asalwa almanu waxyaabaha lagu fasiray waxaa ka mid ah malabka waa ka mid waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray shay uun jiidjiidma oo malabka u eg isagana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray khubus iyo waxbaa lagu fasiray shaygaanu marka shay samada ka yimaado ahaa waagu markuu baryo oo geedaha kusoo kordegi jiray ilaa qoraxdu ay ka soo baxay degitaankaas wadaa subaxii markii hadhowda ay soo kaagacaanay geedaha ka gura jireen waa almaniga asalwaana waa shimbir shimbiraha ka mid a asagana ilaahi subxaana wa tacala waa u sakhiray shimbirkaas iska karsan jireenoo iska cuni jireen manigaasna waa iska cuni jireen qoraxdan ilahi wuxuu uga walambeeyey subxaana wa tacaala oo uu ka xijiyey daruurtaas iyo harkaas hamaamku waa daruurta mideeda cadcadka ah oo aan madmadoobeyn oo aan mugdiga keenaynin laakiin hoos kale ilahi wuxuu yidhi wadallalnaa waa aan harinay calaykum dushiinna alkhamaama daruurtii ayaan har idinkaga dhignay cadcadeed iyo daruurihii cadcadaa wa anzalnaa waana soo dejinnay calaykum dushiinna almanna manigiiaan kusoo dejinnay iyo malabkii waxaa kaloo malabka maniga lagu fasiraa waxyaabahii ilaahi subxaana wa tacaala uu idinku galladaystay waxyaabaha alla uu idinku galladaystooo dhan maniga waa la yidhaha iyo wasalwa ayaan korkiina kusoo dejinno waxaan idin sakhirnay oon idiin keennay shimbirka salwa ah oo iska karsataan kuluu cuna reer banu israa'iilow min qiyabaati maa kii wixiisa wan wanaagsan cuna rasaqnaakum aan idinku arsaaqno wixii aan idinku arsaaqno idin siinay waxa xalaashooda cuna adduunyada waxa yaalla wixii xalaala ka cuna xaaraamta iska daaya wamaa dalamuunaa ilaahay wuxuu yidhi nama aysa dulmiin annaga walaakiinse kaanuu waxay ahaadeen anfusahum yadlimuuna kuwa nafafiyaashooda dulmiya waxyaabaha kufriyaadka iyo xumaanta oo reer banu israiil ku dhacayeen ilaahi subxaana wa tacala wax uga dhibi mayne ayagaa wax iskaga dhibayay maxaa yeelay arintaas waxaa ka dhalanaya oo ciqaab ah iyo cadaab ah ayagay usoo laabane marka wax ayagu isdulmiye waaye oo naftooda dhibaato usoo jiideene ilahi wuxuu leey subxaana wa tacala annaga waxba nagama aysa dhibin darsigeynina maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi atowfiiq